hay-ad dhinaca wacyigelinta bulshada qaabilsan oo lagu magacaabo c c a ayaa ka furtay dugsi wax lagu barayo gabdhaha dhallinyarada ah ee ku jira xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho tallaabadan waxay saacidi doontaa gabdho da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban jir ilaa shan iyo soddon jir kuwaasoo qaarkood ku xukuman xabsiya dhaadheer waryaheena saare cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee muqdisho kula xiriirtay guddoomiyaha hay-addaasi maxamed ibraahim cali maxamed cajiib waxayna ugu horreyntii weydiisay waxa ku dhaliyay xilligan inay furaan dugsigaasi iskuulka waxa keenay in la furo waa baahi muuqatay maxaa yeelay meesha wadanka waxa laga qabanayo waa wadankii dalka soomaaliya waaye dhibaatooyin fara badanaa jiray waa ogsoon tahay gaar ahaan maxaabiista oo xabsiyada ku xiray dhibaatooyin fara badan ay qabaan oo nolol ahaan ama caafimaad ahaan ama aqoon ahaan raba marka taliyaha oo loo soo magacaabo dhowaan jenaraal bashiir ayaa dhowaan muddo isbuuc ka hor lagu casuulay asiga u ololeynayo in maxaabiistaas gacan la siiyo asiga iyo agaasimaha asiga iyo xirwaalyaha guud ee qaranka labadaba wuxuu u ololeynaya in dadkaa sidii wax loogu qaba lahaay contributional dhamaan hay-adaha dalka ka shaqeeyo sidoo kale waxay contributionjiyeen ummadda soomaaliyeed ee karasadada qoyanada dhalinyarada inta ilaahay waxsiiyey iyagoo u ololeynaya dhalinyaradaas iskaan ramadaan ee helaan jiin fiican cunto fiican caafimaad fiican annaguna qeyb baa ka een ololahaas oo taliyaha uu iskugu yeerayo dadkaa qeyb ka noqonay dhismaha waxaa qeyb ka qaatay oo meel loo diyaariyey jiif ahaan loogu diyaarshay mucasasada macalimo qeyb ka dhisay annagana qeybta waxbarashada qaadan ee gabdhaha ku xiran xabsiyada dhowr iyo labaatan gabdhooda ku xiran gabdhahaas aa ugu tala kalna in u dhisno iskuol kadibna aan keeno manhajkii umad soomaaliyeed ee lahaayeen iyo macalimiin si gabdhahaas inta ay xabsiga ku jiraan aqoontooda cilmigooda sare lagu qaado si markii ay kasoo baxaan xukunada lagu xukumo waktigooda oo dhamaado iyagoo waktina ku dhaafin intii ay xirnaayeen caqligooda cilmigooda iyo aqoontooda korortay iyagoo inay kasoo baxaan si aanan falal kale oo kuwa ata lagu lagu xukumay ama lagu sooeedeeyo mar kale aana u kelin waa tahay bal waxaad iga warantaa marka gabdhaha xabsiyada ku xiran da-aadooda iyo tira ahaan ma xabsiyo badan oo kala duwan ay ku xiran yihiin ma hal xabsiyood u dhisteen waxay ku xiran yihiin xaaladooda bal iga waran ayaga run ahaantii gabdhaha da-dooda waxay udhexeysaa sideed iyo toban ilaa soddon iyo shan qiyaasta aan aragnay gabdhaha aan aragnay waana sideed iyo toban ilaa kow iyo labaatan ay udhexeeyeen gabdhaha lambarka meesha ku xiran maadaama ayay lambar yar gabdhaha meesha ku xiran aqoontooda iyo caqligooda iyo cilmigooda in kor loo qaado ay u baahan yihiin gabdhuhu waa ogsoontiin dalkan soomaaliya inta badan wuxuu qeyb ka yahay dalalka oo islaamka ama gabdhaha mar walba xuquuqdooda ee ku hooseeyaan marka run ahaantii dadaalka u kalna waxayd in gabdhahan soomaaliyeed aqoontoodana kor loo qaado annagu hayd ahaana mas-uuliyadda aan qaadano waxayd inaa iskuolkaas marka ugu horeysa taariikhda dalka soomaaliya aan ka furno ana ahayn marka ugu horeysa aan xabsi wax ka qabane muddo laga jooga saddex sano ka horna waxaan furnay tournament ama tartan sports ah ee deelayaan maxaabiista dhalinyarada ku xira xabsiga xilligii dowladii kumeelitaarka ee madaxweynihii hore ee talada haya shariif sheekh axmed oo bil sidaan oo kale ramadaan ay ku aadanayaan waxaa ka furnay tartan sport oo maskaxdooda iyo jirkooda lagu dhisaayo dhalinyarada ku jira xabsiyada tanna oladiioo kale qeybka eego gabdhaha usameyn iskuol iskuolkaasay dhiganaa maalintii lix saacadood ay ku jirayaan ay xisooyin kala duwan qaadanayaan iyo afar saacadood oo farsamada gacanta la barayo sida cilaansaarkii waxaa la baraa xarqaankii waxaa la baraa combyuterkii farsamooyinkaas si gabdhahaas markii ay kasoo baxaan xabsiga aanan uga shaleynin waktigii ee xabsi ku jiro inuu wakti ku dhaafay bal waxaad iga warantaa marka gabdhahan aad ii sheegtay siddeed iyo toban jir iyo soddon iyo shan jir inay udhexeeyaan da-aadooda iyaga maxaa lagu xiray ma kuwa ku xabsi daa-in ku ah xabsiga ku jira ma kuwa sanado dheerdheer lagu xukumaa ku jira xaalkooda ahaantii horta iyaga hadeertaan qaarkoodna xukunada waa u dhammaan rabaa sidaa warbixinta ku helnay qaarkoodna xukunadooda waktigooda wuu dheer yahay waxyaabaha lagu soo eedeeyeyna intooda badanba waa ogsoontii wadankan dembiyada ka dhaco oo oo waa wadan shan iyo labaatan sano instituushiladiisa iyo dowladiisa dhammaan ee baaba-een dembiyadu ay iska fara badan yihiin hata kuwa dembiga yar marka la fiirsho waxaa kamid a gabar oo muddo saddex maalin ka hore oo taliyaha ciidamada asliista generaal bashiir uu cafis u fidiyo gabadhaas markii aan ogaana aragnay sababaha loo soo xiray lacag oo lacagaha lagu sheegay cayitooyinka la aruuriy lacaga laysku tartarsadaa kulon lacagtaas markaa kulon gabdhihii ama haweenkii lacagtaas wada lahaa dacwo kusoo oogeen gabadhii waa la xukumay sanad muddo sanadii waxaa lagu xukumay shan boqol iyo konton dollar lacag ah muddadii sanadkii way dhameysatay lacagtii iska bixi weysay markii uu ogaaday generaalka markii la wareega xilka lacagtii uu jeebkiisa ka bixiyey waxaa la geeyey maxkamadda broseska lasoo marsiiyey
kaasi waxau ahaa maxamed ibraahim cali oo madax u ah hay-ad dhinaca arrimaha bulshada qaabilsan oo lagu magacaabo c c a oo magaalada muqdisho ka howlgasha wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena saare cabdi axmed